muddo badan meelo ka mida magaalada hargeysa dadku waxay la noolaayeen biyo yaraan meelaha qaarkood gaadhsiisan inaanay biyo khasabadeed helin muddo dheer cabdinaasir yuusuf maxamed waxa uu ka mid yahay dadka la deriska ahaa biyola-aanta sida uu v o a u sheegay leannahu anigu intaaan jiray ee da-daydu ay tahay dee wax bio oo dowladda ay maamushoon arkaa haba yaraatee ma jirto ereyada aan deganahay ma dhistrigaasoo dhan siduu u dhan yahay marka waxaan kaga warramaa dee anigu booyadaas maa weligeyba shubanayey saddexdeeda guriba waxaa u shuba booyad weligeyna aan shubanaya haddana aan shubtaa marka wakaaladdan biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma arag anigu wasiirka biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa dhowaan sheegay in lagu hungoobay mashruucii biyo soo saarka ee xumba weyne kaasoo dad badani rajo ku qabeen inuu qayb ka ahaado biyo ballaadhinta hargeysa haddaba dadku rajo intee leeg ayay ku qabeen mashruucaasi iyo mashaariicda kale ee biyogelinta hargeysa waa kan mar kale cabdinaasir horta markii aan maqlayey media inta badan ka maqlayeen lalahaa mashruucii xumba weyne ayaa gabagabo ku dhow oo labada kun iyo sideed iyo tobanka awalkiisa ayaa magaaladu biyaha kaa qabeelaysaa aad baan u faraxsanaa waxaan islaha balogyo badan iyo guryo badan haad jeexadid haddana hase haatee markii wasiirka biyaha iyo macdantu ku dhawaaqay uu yidhi wuu fashilmay dhismoror baa igu dhacay oo magaaladii iyo dalkiiba waan ka niyad jabay leannahu nolosha koowaad waa biyo qofku wuxuu ku nool yahay boqolkiiba toddobaatan waa biyo noloshiisu waxa uu ku nool yahay mashruucan biyo soo saarka ee xumba weyne waxaa qorshihiisa iyo cilqodhistiisuba socotay wakhtiyadii kala dambeeyey ee xukuumadihii madaxweyne daahir yaale iyo madaxweyne siilaanyo waxaana maalgelintiisa bixinayay hay-adda horumarinta u qaabilsan imaaraadka carabta ee khaliifa foundation haddaba halkee ayay wax ka qaldameen mashruucan waa kan maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha hargeysa ibraahim siyaad yoonis oo si madax bannaan arrintaasi uga hadlaya markaa mashruucu wuxuu ahaa in ceelal cusub laga qodo in baraaga laga sameeyo in biyaha lasoo qaado in hargeysa la keeno marka qaladkii koobaad wuxuu dhacay markii mashruuca sidaa loo bilaabay ayay dowladdii iyo iyo iyo shirkadii loo dhiibay mashruuca la isku qabsaday hawshii waxaana koobaad ee laisku haysta waxay ahayd mashruucan khaliifa foundation bixisay ee shirkadda afro arabian la yidhaahda ay siisay ee ninka falax alxabaabi leeyahay lacagta lagu siiyey waa imisa mashruuca designkiisii mee mashruuc kasta marka la sameynay waxaa loo sameeyaa design designka marka loo sameeya kadibna cid implementing weyna jirtaa ciddii fulinayso ciddii fulinaysana falaax buu ahaa shirkadda afro arabiana fackiisii koowaad oo ah ceelasha in la qodo ceelashii bay qodeen su-aalo fara badan baa ka yimid sida ceelasha u qodeen marka kadib baa waxaa soo baxday markii uu yidhi ceelashii waan dhameeyey hawshoodii haleegala wareego ayaan wakaaladii wasaarad ahaan wakhtigaa u dirnay guddiga farsamayaqaanaa guddigii farsamayaqaanadaha waxay soo saareen qaladaad aada u fara badan oo ka jira ceelasha qoditaankoogii ama sida loo qoday ha noqoto ceelasha ama qalabka lagu riday ha noqoto ama ceelashu intay isku jiraan ha noqoto marka waxay idhahdeen technicali ceelashaasi ceelal aynu dowlad ahaan la wareegi karin oho de mar hadduu markii horena isdhegamariyo uu yihi ceelasha aniga haleydaaya hawshooda oo markii horeba la isku qabsaday markii uu dhamaystireen waxaa la yidhi hawsha kaalama wareegan anagu ceelashaasay u eegyihiin ceelashan iyo mashruucani dowr intee leeg ayay biyohelidda hargeysa ka noqon lahaayeen haddiiba ay guulaystaan waa kan mar kale ibraahim siyaad dee kolley mashruuc mashruuc walbaa muhiimad buu leeyahay laakiin muhiimaddiisu intay leekayd baa muhiima dadku waxaan doonaynaa inay fahmaan mashaariicda hargeysa ee biyahee socda iyo mashruucani muhiimadoodu maxay kale iminka hargeysa waxa ka socda mashruuca ugu weyn waa mashruuca ay maalgeliyeen midowda yurub iyo sanduuqa horumarinta somalilan s d f la yidhahdo waana mashruuca horhaadle ceelasha cusub laga qoday la dhamaystiray geed deblana ceelashiisii horena qaar lagu darayo qaarna la qalabeynayo qalab cusub lagu ridayo beeb cusuba weyn iyo baraago cusubna laga samaynayo geed deble iyo iyo kaam cusub marka anuu dee qorshihii hore imika xafiiska ma joogo laakiin qorshihii horean ogaa hargeysa mustaqbalkeeda biyihii ugu weyn waxay ka imanayeen boqolkiiba siddeetan ama shan iyo siddeetan ama sagaashan baynu gaarhsiin karnaa geed deble horhaadle halkan geed deble horhaadle waxaa laga filayaa in labaatan kun oo mitrkiiba maalinta ka yimaadaan mashruucaa xumba weyne hadduu dhammaystirmi lahaana waxaa ka iman lahaa ugu badnaan afar kun ugu yaraana saddex kun oo mitrkiiba marka waad arki kartaa de labaatan kun iyo saddex kun markaad iskala dhigta farqiga udhexeeya marka waxa weeyaan mashruuca biyo ballaarinta caasimadda hargeysa ay dowladahaasi maalgeliyeen sidiisii buu socdaa wakhti buu leeyahay santi kasta iyo lacagta kastoo ku baxda waa la yaqaanaa cidda fulinaysa cidda ilaalinaysa waa la yaqaanaa marka mashruuca hargeysa hadduu mashruucii xumba weyne fashilmay micnaheedu me hargeysa bay biyobeelaysaagaa hargeysa iminka biyolaan fara badan baa ka jira laakiin siduu mustaqbalka rajadu tahay mashruuca geedeble iyo horahadle hadduu dhammaado sidiisa u dhammaado insha allah uu dhammaan doona dhawaane hargeysa biyo fiican fiican fiican bay heli doonta inkastoo rajada shacabka ku dhaqan hargeysa ay ku qabaan helitaanka biyo baahidooda daboola ay kala duwan tahay haddana waxay isweydiintu tahay goormo ayaa biyogelinta hargeysa iyo ballaadhintooda buuxinayaan kaalintaasi bulshada ku bannaan waxaan weydiiyey maareeyaha wakaalada biyaha hargeysa ee hadda maxamed cali daarood waad mahadsantay barkadow waan ognahay baahida culus ee taale hargeysa biyihii meelihii laga soo qaadi jira abaara inay dhaceen ay fogaadeen booyaduu dadkii u dhaamin jireen intaasoo dhib waan ognahay biyo laakiin mashaariicdan wadna waa mashaariic aan doonayno yani boqolaal karsan soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaanu rajaynaynaa badankeedu inay ku gabagaboodo sanadkan gudaheeda labada kun iyo sideed iyo tobanka inay ku gabagaboodo ayaanu ku rajooweynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gebigeeda waxaa la dhigi doonaa se u dhan tahay system cusub oo pibina systemka cusub ee pibinka laga- magaalada la dhigaya maaha ka sanadkan gabagaboobaya isagu saddex sano dambe ayuu socon doonaa markay ugu yar tahay waa hargeysoo dhan qiyaasoo pibin la dhigayo of course yo biyihii loo qaybinaya pibingkii cusbaa beebgelintii cusbaa la wada dhigay hargeysa se u dhan tahay macnii dhoomihii biyaha qaybinaya dhuumihii biyaha qaybin in la wada dhigi doono laakiin kaan ku rajan weynaa sanadka inuu soo gabagabo waxa weeye mashruucii biyaha ka keenayey magaalada dibadeeda geedeble ee hargeysa keenayay khadar ismaaciil cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan hargeysa waxaanay sheegtay in aanay in muddo ah biyo qasabadeed arag balse rajadeedu aanay xumayn marka waxaanu eegaynaa iminka wasiirkan dambe maclintiiyo biyuhu inuu dee tii hore bedeloon biyo badan ka helo warkiisu run noqdo ayaan aada uga rajo qaba anigu qof ahaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa